أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkeenba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah warar dheeraad ah oo ka soo baxaya kamiin waxyeelo lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhaca duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose in ka badan shan iyo toban askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkaasi barnaamijka ayaad si faahfaahsan ugu maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya oo laga hor istaagay in ciidamo hubaysan uu kala dego magaalada kismaayo iyo socdaal uu halkaasi ku gaari lahaa maanta oo baaqday khilaafka axmed madoobe iyo guurguurta oo cirka isku shareeraya iyo wafdi kenyaati ah u kala dabqaadaya labada dhinac oo maanta ka kala degay kismaayo iyo muqdisho wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladaha isdiidanee cadowga faafreebka ayaan ku soo gudbin doonnaa sidoo kale caawa barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa xukun xadurrida ah oo galabta ka dhacay fagaaro ku yaalla mid ka mid ah deegaanada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose maleeshiyaad murtadiin ah oo siyaabo kala duwan laba qof ugu dilay magaalooyinka gaalkacyo iyo muqdisho iyo kulan wadatashi ah oo looga hadlayey horumarinta dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo lagu soo xiray degmada jilib mas-uuliyiin iyo marti sharaf ka qayb gashay faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaasi wixii kale ee soo kordha iyo xubnihii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha maahir iyo suhayb ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaa si toosna uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna life streamka oo dalka iyo debadiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa xukun xaduridda ah ayaa galabta ka dhacay fagaara ku yaalla deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa galabta xukun xaduridaha ku filisay laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya kuwaasoo dhowaan gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada mujaahidiinta xukunkan galabta waxauu ka dhacay deegaan lagu magacaabo musli daa'uud oo ka tirsan degmada janaale boqolaal ka mid ah dadka muslimiinta ayaa ka qayb galay halka uu ka dhacay xukunka xaduridaha mid ka mid a qudaadda maxkamadda ayaa fagaaraha ka akhriyey xukunka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما تم تاريخ تهي طبعا بش جنات كل أفر بقل أفرتني واللح سنة آدم توني ولوضع بش توني وقوات لقد أقول لواتني أفرتا جيد حكم محكمات waxaa maxkamadda degmada janaal ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose horteeda la keenay eedaysanaha koowaad maxamed cabdiqaadir cali lagu maaneesho carab labaatan iyo kow jir ah waxaa lagu eedeeyey inuu ka mid yahay askari ka tirsan ciidamada murtadiinta intaas kadib maxkamadda jawaabtay eedaysane maxamed cabdiqaadir wuxuu ku jawaabay sidaa haa waxaan ka mid ahaa askari militari oo ka tirsan murtadiinta ee jooga marko ciidamada waxaan ku dhigay bisha koowaad ee janaayo labada kun todoba iyo sagaalka milaadiga tababarka waxaan ku hootay jenaraal gordon waxaa ka shaqaynayay marko iyo janaale hadda waxaa la igu soo qabtay anigoo jayga ceel wareegba maraya oo u socda lambar konton eedaysanaha labaad maxamuud xasan cali labaatan jir ah waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay ciidamada murtadiinta intaas kadib waxaa maxkamadda weydiisay eedaysanaha maxamuud wuxuu ku jawaabay sidaan haa waxaan ka mid ahay askari military oo ka tirsan ciidamada murtadiinta ee shabeellada dhexe ee aadan yawaan waxaana ka mid ahaa guutada lix labaatan iyo lixaad ciidanimada waxaan ku biiray labada kun labaatan iyo saddexda bisha shanaad tababarka waxaan ku soo qaatay etoobiya meelaha aan ka soo shaqeeyey waxaa ka mid ah adale mogoqori maxaad iyo aadan yawaal oo hadda fasax ka soo qaatay waxaan ku joogay fasax shan iyo toban maalmood anigoo maraya laba bilood ayaa laiga soo qabtay ceed saliin xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamadda markii ay dhagaysatay aadii loo soo jeediyey eedaysanayaasha magacyadooda koob ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo qiraad ahaa ayaa waxay xukuntay sidaani soo socota kow in eedaysanayaasha magacyadooda aan koob ku soo xusnay inay ku dhaceen ficil gaalnimo ah labo in eedaysanayaasha lagu wada fuliyo dilxad durido ah almaraajicu qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين في سورة المائدة آية قتل يقوات وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس التارك للدين المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري ومسلم حكم كان وحكم عليه قران هذا وبالله التوفيق الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreeb kurarka markan iyo warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kamiin waxyaalo lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka ridada oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka degmada afgooye kaasoo dhimasho iyo dhaawaca ku noqdeen in ka badan shan iyo toban askari oo murtadiin ah qodobkaasi sidoo kale ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya oo laga hor istaagay in ciidamo hubaysan uu kala dego magaalada kismaayo waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abaweyman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb faafreeb haddii aan guud marno warbixinada ku daabacan mid ka mid a waa faahfaahinada laga helayo weerar ka miin ah oo saaka ka dhacay duleedka degmada afgooye dhimashadu waa lix murtad dhaawacuna waa sagaal murtad gaari cabdibilaa ah ay waxyeelo xoogan ciidamada mujaahidiintu ku gaarsiiyeen weerarkaasi kaminka ah waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu soo qanimaysteen gaari cabdibile ah oo badqaba oo sidoo kale uu ku rakiban yahay qori nooca dhashiikaha ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa madaxweynaha faransiiska oo ku dhawaaqay olole lacag tabarucaad ah loogu uruurinayo yuhuudda emmanuel macron oo ah madaxweynaha faransiiska ayaa shacabka dalkiisa ugu baaqay in ay ka qayb qaataan isku soobax weyn oo lacago malaayiin yuuro ah loogu uruurinayo maamulka yuhuudda xafalada maalgelinta yuhuudda ayaa ka bilaabanaysa dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka faransiiska wasiirka maaliyadda sahayanada ayaa la filayaa in uu ka qayb galo xamladan oo ah mid lagu maalgelinayo duulaanada yuhuuddu ku qaaday khaza iyo lubnaan tobannaan kun oo shacab muslimiin ah ayaa isugu soo baxay magaalada baariis waxayna ka soo horjeedaan ololaha lacagta loogu tabarucayo yuhuudda duqa magaalada baariis ayaa ka codsaday shacabka magaaladan ku dhaqan in lacag dhan laba boqol iyo lixdan milyuun oo yuurow u uruuriyaan yuhuudda si ay ugu kaashato waxa ugu yeeray la dagaalanka argagixisada oo uula jeedo xasuuqa muslimiinta khaza wasiirka arrimaha gudaha faransiiska oo ah saliibi xag jir ah ayaa isna ammaanay xamladan dhaqaalaha loogu uruurinayo sahaynada macron ayaa tallaabadan qaaday maalmahun kadib markii uu ka soo laabtay booqasho uu ku tagay waddanka almaqrib ee waqooyiga qaaradda afrika oo ah dal ay muslimiintu leeyihiin balse uu xoog ku haysto boqor khaa-in dabadhilif ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyo gaarjirsiin ku dilay laba qof oo dhallinyaro ah gaadiid ay wateen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa magaalooyinka muqdisho iyo gaalkacyo ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ku kala dilay dhallinyaro soomaaliyeed kuwaasoo ay si bareer ah u jireen dhacdada ugu dambeysay oo maanta dhacday ayaa laga soo tabiyey duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug askar murtadiin ah oo watay gaari cabdibile ah ayaa lasoo sheegay in ay jireen mooto ay wateen dad shacaba waxaa halkaasi ku geeriyooday wiil dhallinyaraha kaasi oo magaciisa lagu sheegay shucayb maxamed sharmaake gaariga nooca ciidamada ayaa jiray xilli uu ku socday mooto dhugdhugley ah waxaana meydkiisa la dhigay mid ka mid ah cisbitaalada gaalkacyo sidoo kale dhacdo tan la mida ayaa dhowaan ka dhacday meel u dhow isgoyska ex control f gooye ee magaalada muqdisho halkaasi oo lagu jiray wiil dhallinyaro ah oo shaqo kusii jeeday eheladiisa oo soo hadlay waxay sheegeen in wiilkooda oo kusii jeeday tabeelaha uu si bareer ah u jiray gaari cabdibile ah oo ay wateen maleeshiyada riddada goobtana uga dhaqaaqeen waxay sheegeen in ugu dambeyn ay wiilkooda iska aasteen markii ay waayeen meel ay u raacdaan maleeshiyadii murtadiinta ee dilka geystayna ay goobta si nabad ah kaga baxsadeen aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalhayntii ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waa xiisadaha sii karaar qaadanaya ee u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka shaadala diriirka ah ee jubbaland axmed midoobe waxa uu iska wataa go-aankiisii doorasho ee uu mar kale kusoo laaban lahaa guddigii uu magacaabay ayaana bilaabay qorshihii uu mar kale kusoo laaban lahaa murtad axmed midoobe dhanka kale waxaa bashiir leeyahay in uu baaqday socdaal uu murtad xamse cabdibare ra-iisul wasaaraha murtadiinta uu maanta ku tagi lahaa magaalada kismaayo baaqashada socdaalkan ayaa yimid kadib markii murtad axmed midoobe uu diiday in magaalada kismaayo uu murtad xamse cabdibare lasoo galo ilaalada madaxtooyada murtadiinta wuxuuna sheegay in keligii uu iman karo magaalada kismaayo ilaalana uu isaga siinayo taasi ayaa keentay ayaa laleeyahay in xamse cabdibare uu dib u dhigo socdaalkiisii kismaayo isagoo erga ka ah murtad gurguurte si uu ula hadalsiiyo murtad axmed midoobe marka laga soo tago socdaalka baaqday ee xamse cabdibare waxaa dhanka kale maanta magaalada kismaayo gaaray gaar ahaan madaarka kismaayo wefdi ka socday kenya kuwaasi oo kulamo la qaatay madaxda maamulka shaadala diriirka ah ee jubbaland waxay sidoo kale wafdigan gaareen gelinkii dambe ee maanta magaalada muqdisho waxayna la kulmeen ra-iisul wasaaraha murtadiinta murtad xamse cabdibare wafdigan waxa uu qeyb ka yahay wafdi horey ay u dirtay dowladda kenya oo ku fashilmay in axmed madoobe ay ku celiyaan shirkii soo gebagaboobay ee uu axmed madoobe qaadacay ee muqdisho ka socday
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafreeb kurarka qeybihiisa horen waan ku guda jirnaa dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yahuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza tan iyo saaka duqaymihii dhacay waxay warbaahinadu ku warramayaan in afartan iyo siddeed ruux ay ku shahiideen kuwaas oo saddex iyo labaatan ka mid ah lagu dilay duqaymaha ka dhacay waqooyiga magaalada khaza goobaha duqaymaha ay beegsadeen waxaa ka mid ah xaafad ku taalla jabaaliya sidoo kale agaarka cisbitaalka kamaal cudwaan isagana duqaymo ayaa ka dhacay bashiiroo kow iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah waxay sidoo kale ku shahiideen rasaas ay ridayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee sahaynada kuwaas oo ka dhacayay magaalada rafax ilaa shan majsaro ayaa lasoo werinayaa inay dhaceen waaxda caafimaadka magaalada khazana waxay ku warantay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayaan lixdan iyo labo halka dhaawacyadu ay yihiin boqol afartan iyo toddoba kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo saddex kun lix boqol lixdan iyo shan halka dhaawacyadu ay yihiin boqol saddex kun iyo toddobaatan iyo lix kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay dhankooda sagaal howlgal ayay fuliyeen kuwaas oo badanaa ka dhacay waqooyiga qidaaca khaza waxaana siyaabo kala duwan loogu beegsaday askarta yuhuudda mid ka mid a weeraradaas waxaa lagu beegsaday ciidan lugeynayey waxa uuna ka dhacay mukhayamka jabaaliya sidoo kale muqaawamadu waxay sheegeen inay beegsadeen ciidan ka koobnaa ilaa toddoba askari kuwaas oo ku sugnaa guri ku yaala baytulaahiya khasaare isugu jira dhimashii dhaawacna askartaas ay gaarsiiyeen khadiifadda alyaasiin boqol iyo shan iyo sidoo kale waxa ay sheegeen inay ku beegsadeen gaadiidka nooca meerkaafaha loo yaqaano sahaynada dhankooda waxa ay qirteen bashiirow in ilaa afar askari looga dilay dagaaladii saacadihii lasoo dhaafay qidaaca ka dhacay xubintan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa dambena waan isla soo gaarin dhegeystayaal markan degmada jidhib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe kulan wadatashi ah oo looga hadlayay horumarinta dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada jidhib kulankan waxaa agaasinkiisa lahaa maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaab almujaahidiin waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiinta makaatiibta dacwada degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kulanka waxaa berber socday dowro sharci ah oo muddo shan maalin ay ku qaadanayeen duruus kala duwan oo qiimo badan munaasabadii gebagabada waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin heer xarako mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe culimo salaadiin waxgarad iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay culimmada kale ah sheekh jaamac cabdisalaam sheekh cabdulqaadir sheekh abu saciid sheekh cabdulweli iyo sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudey qofka daaciga ah dhufayskiisa koowaad inuu ahaado kelimatu tawxiid sababtu waxa weeye dadku waxay la soo taagan yihiin ma qof laa ilaaha ila allahu dhahaya oo tukanaya baa see gaal ku noqon kara badeedi laa macbuuda bixaqin ila allaahu markuu fahmana anigu addoonnimaan qirayaa cibaadaan diyaaran lahay macbuudka xaqaa keliyaan u qirayaa marka cibaadadu waxa weeye waa daacada wey soo maynaan dhihin cibaadadu waa awaamirta ama takliifka takliifka iyo awaamirtuna waa daacada daacada waa ammaanada ammaanadaas xilka dhulka ay diideen waa daacadaas in ilaahay loo kala yeelo qofku muxuu cabdi ku yahay sidiisa cabdiga caadiga ahe qof addoon u ah maxaa laga rabaa khawfan wa damacan inuu kaga amar qaatay sayidkiisa wixii loo diray ciddii u dirtay buu addoon u yahay cid kale uu shaqo ku leeyahay lama arko marka dawaaqiidan kale haddaadan ku kufrin waxba kaa ansixi mayaan hadalkao dhanna wuxuu ku saabsan yahay addacwatu ila allahi subxaanahu watacaala dacwada allah xaggiisa la isugu yeerayo ee dadka loogu yeerayo dadka la gaadhsiinayo addacwa culimmada islaamka waxay yidhaahdaan ma hiya dacwa lugatan wa sharca waxay leeyihiin min xaysu luga dacwa marka la yidhahdo waa annidaa yeeritaan weeye baaq weeye dadka in loo baaqo hebelow in la yidhahdo waa dacwa waa min xaysu luga macnaha xagga carabiga marka laga hadlayo uma idaa dacaakum dacwata min alardi idaa antum takhrujuun baa laleeyahy allah idin yeeri doona yeeris bimacnaha waa soo baxu idin dhihi doonaa wa fi sharci dacwo waxaa la yidhaahdaa tacliimu nnaasi diinahu dadka in la baro diintooda dadka in la baro diintooda waxaa ka dhalanaysa bikulli lmajaalaat diintooda dadka haddii la baro ama ay bartaan waxay noqonaysaa awalan inay bartaan isla markaa waa inay ku camalfalaan in dadka muslimiinta ay u tashadaan dacwada sidii lagu horumarin lahaa dadka muslimiinta dhammaantood ay ku noqon lahaayeen ducaad waa mowduuc aada muhiim u ah ilaahi subxaanahu watacaala sunnadiis ay waxay ku dareersatay in la helo siraacun bayna alxaqi waalbaatil loolanka u dhexeeya xaqa iyo baatilka horeyna waa u jiray haddana waa jira xaqa wuxuu leeyahay ehel baatilkana sidaas oo kale ehelkiisa ayuu leeyahay saa darteed dadka muslimiinta ah waa in laga helaa dad ducaad allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar wa tu'minuuna billah markaan qof kastoo inaga naga mid ah waajibkaas waa inuu qaata waa inuu ogaada acdaa'u lislaam ma fadhiisanayaan
ilaahay baan uga mahadnaqaynaa kulankaa ka soo qaybgalkiisa qofka daaciga waxaa laga rabaa waxa uu sheegahaya inay asaga ka muuqataa la rabaa oo dadkana u dhimriyo habkii nebiga loo faray udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana in dadka loogu yeero si aqooni ku dheehan tahay dacwada iyo diinka dhimrinna ay ku jirto fircoon oo ilaahnimo sheegtay oo dunida soo maray nebiyullaahi muuse iyo nebiyullaahi haaruun baa loo diray qaabka loola khidaa waad aragteen idhabaa ilaa fircawna innahu taqaa faquulaa lahu qowlan layinan lacallahu yatadakaru aw yakhsha waxaad u dhahdaa hadal deecsan u dhah waxaa laga yaabaa inuu waansamo ama uu ilaahay ka cabsadaa laga yaabaa qofka marka daaciga ah dadka inuu u dhimriyo musliimka xakiimkaana uu dacwadii ku guto dacwada asalkeedana ummadda lagala hadlo marka ay noqdaan dadku dad ilaahay toos ugu xiran tabaaraka wa tacaala qaatimadana towxiid iyo shahaada allah noogu qatimo walaalayan reer falastiin allah u gargaaro yuhuud iyo maraykan iyo turkiya iyo imaaraadkana allaha dulleeyo xasan gacan taagta iyo laanlaan oo dhanna allaha dumiyo allah nasuga sabaadna allah nasiiyo sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أدونك ما أنت لا دعوة كجت ترتن لولن ودحي كان هر ماتسن من ضدك وحي أو يري إن الله سبحانه وتعالى دي حقيسي إي حقوق دي ونقولها إن ضدك الله لو حيرو من وحي ضدك أو يري ودعوة دي باطلك إلى أقسم دين تان إسلام كقيمة بدن oo dacwada ilaahay subxaanahu wa tacaala dee ambiyadiisa laga dhaxlay iyo dee diintii laga dhaxlay waxay ku taagan tahay waa in aqoon ay jirto oo ummadda aaminsan mabda'an islaamiga waa in horta mabda' ay fahamsan tahay oo towxiid ay fahamsan tahay oo xuquuqda alle uu leehay subxaanahu wa tacaala ummaddaa waa inay fahamsanta xaggana dee quwada lagu difaaci lahaa iyo hubkii iyo seefti iyo ayadana waa inuu jiro dacwadu haddee fadli badan bay leedahay ahdaafna way leedahay wasaa'il bay leedahay asaaliib bay leedahay caqabaadna way leedahay oo markaa dacwo aad wadda caqabaad baa kaa hor imaanaya waa inaan marka ahamiyatu dacwa inaan fahanno waa laga maarmaan markan waxaa xigi doona laba ka mida raggii ducaadda ahaa ee ka qayb galay kulanka ugu horeyn waxaad dhegaysanaysaan qiimaynta lixdii bilood ee lasoo dhaafay waxyaabihii u qabsoomay maktabka dacwada ee jubbada dhexe waxaa xigi doona duruustii ay qaateen oo laga warbixin doono waxaan halkaas si kooban ugu soo gudbinayaa lixdii bilood oo ugu dambeysay acmaasha u qabsoomtay maktabu dacwa liwilaayati jubba alwusda alislaamiya insha allahu tacaala iyagoo talkhiisan masaajidda ku yaala wilaayat jubba alwusda alislaamiya degmooyinkeeda iyo tuulooyinkeedaba waa saddex boqol siddeetan iyo laba masjid ilaahi tabaaraka wa tacaala ku mahadsan masaajidda ayada ah xalaqaadka ka baxa waa afartan xalqo maraakiista dacwiga ee ku taala wilaayada jubbada dhexe waa toddobaatan iyo laba markas maraakiista ardada ka faa'iidaysata ee wax ku barata ee dadka waaweyna ee dacwada ka faa'iidaysa tiradooda waxay gaaraysaa toban iyo siddeed kun shan boqol iyo toban qof ardada maxwil ummiga waxa weeye farbarka ay dadka u yaqaanaan ee joogta waxay dhan yihiin toban iyo siddeedaas kun waxaa farbarka saddex kun sagaal boqol labaatan iyo saddex arday meesha ay shan iyo tobanka kun iyo xoogaha kalena yihiin ay ka gudbeen maxwil ummi ilaahay fadligii dadka lixdan bilood ka soo baxay maxwil ummiya ka soo baxay tiradooda waxay gaaraysaa lix boqol toddobaatan iyo sagaal arday madaarista qur-aanka ee ku yaala alwilaaya alislaamiya jubba alwusda waxay gaarayaan shan boqol konton iyo shan madarsa oo qur-aan ah madaarista ardada ka faa'iidaysata ee dugsiyaashaas qur-aanka dhigata tiradooda waxay gaarayaan toban kun toddoba boqol siddeetan iyo lix arday oo gabdhihii wiilaalba iskugu jirto muxaadaraadka waaweyn ee u suurtagalay ee la qabtay lixdan bilood ee lasoo dhaafay wilaayada islaamiga ee jubbada dhexa waxay gaarayaan boqol kow iyo toban muxaadara liqaa'aadka dacwiga ee la sameeyey lixdaa bilood waxay gaarayaan kow iyo lixdan liqaa ama kow iyo lixdan kulan liqaa'aadka dacwiga jawlaadka ay qaadeen ducaadda waxay dhan tahay toddobaatan iyo laba jawla xalaqaadka tasxiixa ee ka furan wilaayada waxay gaarayaan toban iyo sagaal xalqo oo tasxiixa ayaa ka furan ayadoo weliba la ogyahay macadka weyn ee assakhaawi inuu ka furan yahay wilaayada dhexdeeda multaqiyaadka dacwiga ee qabsoomay lixda bilood waxay dhan yihiin lix multaqa xamalaadka dacwiga ee la qaaday lixda bilood waa afar xamlo dacwatu shaarica suurtagashay ilaahay fadligii lixda bilood waa toban iyo sideed waxawey dacwo shaaric الدورات المنهجية لحظة بلو نصر تقلي إلهي فضلي وحقاريان كنتن يسدح دورة معاهد شرعي كيالا ولايات إسلامية جبادة دحاء وتضمن معاد الأنشطة المرئية وحا لو يقانا أم أفلام الجهادية لو يقانا أي دادك وحا في سنة دادك الله دقي وحا يعني سو سارتي أفلامتي الكتاية سو سارتي دادك اللي تسايي gaalada sidii loogu halaagayay ee la dhigay waxay dhan yihiin toban iyo lix anshida ayay dhan yihiin inahaasaan insha allahu tacaala kusoo koobaya waxyaalaha aan halkaan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa alasmaa walaxkaam masalatu alasmaa walaxkaam ayaa ka mid ahayd usuul muhima fi lasmaa ayaana la baray waxaan meeshaani ku qaadanay masalatu alasmaa waxa ay tahay axkaam qofka in mu'min la yidhaahdo muslim kaafir mushrik munaafiq faasiq in la yidhaahdo waa magaca axkaamta ka dhalanaysa laba loo sii qaybiyey culimmada qaar laha siiyo waxyaalahan qaadan waxaa ka mid ahaa dacwa ila allah mithla adacwa fardiya waxaana loo sheegay dacwa jamaaciya dacwa fardiya inay ka qaalisan tahay kana muhiimsan tahay innagoo og nabigeenna salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi dacwada waxa uu ku aasaasay ama uu ku bilaabay inay ahayd dacwa fardiya sidaa daraaddeed ay culimmadu waxay leeyihiin dacwatu fardiya tuxaqiq maa laa tuxaqiqu adacwat aljamaaciya waxaa ka mid waxyaalaha aan qaadanay alidaara mafhuumka idaarada waxa la yidhaahdo ahmiyada ay idaaradu leedahay idaarat alwaqti cawaamisha mu'thirada liqiimati alwaqti khasaa'is idaarat alwaqti ayaa ka mid waxyaalahan qaadanay alasbaab alxaamilat cala cadami ixtiraamina min alwaqti ayaan meeshaasi ku qaadanay waxaa ka mid ahaa ilaahi subxaanahu watacaala ha idin barakeeye waxyaalaha aan qaadanay ka mid ahaa fiqu lwaaqic ayaa ka mid ahaa yani sawaad lacdam baa laga fiqu waaqic marka leeyahy waa sawaad lacdam maaha walaayaadka kale lagama hadlaayo ee dadka muslimiinta ee caalamka ku nool waaqicu lmuslimiin alyowm waxyaalaha xaqiiqatan la isla ay culummadu aadka noogu fahan waxa ka mid ah diyaacudiin inuu ka jiro waxaa kaloo ka mid ah dahaabu xukmi sharci illaahi inuu ilaahay sharcigiisii u tegey waxaa kaloo ka mid ah dahaabu muqadasaat almuslimiin sida baytulmaqdis oo kale ama xarameynka inay gacmaha muslimiinta ka maqan yihiin waxyaalaha aan qaadanay waxaa ka mid ah duruusta culummada noo akhrisa ilaahay ha barakeeye waa ku celcelinayaaye tadwiiru daat tadwiiru daat qofka inuu daatadiisa uu horumaryo ama uu dhiso waxyaalaha ay culummadu noo sheegeen waxaa ka mid ahaa oo daat lagu horumarin karo الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله وعكمد العلم وعكمد العزم وعكمد الهمة العالية وعكمد الثقة بالنفس التنافس النفس التواقى الإتقان المداومة الابتعاد عن العجز التقوى التوفيق وعكمد وحيلا أن قادني فن الإلقاء فن قال هذا qofka marka uu waxjeedinayo ama dad ummadda uu hortaagan yahay waxyaalaha laga rabo culummadu waxyaalaha ay aad iyo aad noo fahansiiyeen waxaa ka mid ahaa shadulintibaahi waxay leeyahay in la sameeyo kasrulxawaajis oo markaasi dadka aad la hadlayso aad u sheegto inaad tahay nin khayr iyo wanaag u wado oo aanan balaayo oola imaanin waxyaalaha culummadu ayna siiyeen waxaa ka mid ah alxaakimiya in dadka adduunka maanta waxyaalaha ay ka xukun dhiganayaan inay tahay wax kale dastuur iyo dimuqraadi iyo wax daran in laga xukun dhiganaayo xaakimiya allah subxaanahu watacaala sheekh kharalaha siya noo akhriyey in alxukmu ila lilah amara alla tacbudu ila iyaahu in allah subxaanahu watacaala kitaabkiisii laga xukun dhigto waxaa ka mid ah waxyaalaha aan qaadanay muhaaraat alqira'a walkitaaba ummadda in laga bixiyo umiyada in laga bixiyo oo dadka sida waxay u qori lahaayeen iyo sida ay wax u akhrin lahaayeen ummadda in la baro oo dadka laga bixiyo uminimada waxaa ka mid ah waxyaalahan qaadanay alamn wa satru alasraar ayaa ka mid ahayd saaraadinta gobolka waxaa goobta ka hadlay suldaan shuceyb suldaan cali nuur iyo suldaan cabdulaahi dheere oo dhammaanba ka mid ah saaraadinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waanu soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala waanu ku faraxsannahay ka odayaal dhaqan ahaan waxaan leenahay ducaaddana insha allahu tacaala ilaahay raxmaanka ahaa garabkiina ha galo waxaad naga waraabisaan wanaag iyo khayr insha allahu tacaala ducaadda waxaan leenahay dadaalkiina sii labalaaba waan aragnaa arrinku waa arrin wada tashi u ahaa dacwada ayaa lagu horumarinayaa waa horumar dacwo waxaan ku gaarnay khayrkii wanaaggan waa dacwadaas iyo wanaagga iyo khayrka waxaan leeyahay ducaadda ilaahay ha idin barakeeyo maanta muxuu ahay dacwadan iyo muxuu ahay khayrkan la wado marka alxamdulillah allah saan u mahad celinaynaa waxaan leenahay waa soo dhoweynaynaa khayrkan badan culummada akhyaarta waday dhammaantooda intii muxuu ahay ka qayb qaadatay dhammaan waa soo dhoweynayna jazaakum allahu khayr annaga haddaan nahay nuqabada dacwadan insha allahu tacaala guri guri iyo xaafad xaafad masjid masjid inay u gaartay culummada ay sheegeen annaga aadan ugu farxnay dadkii muxuu ahay ka faa'iidaysana muxuu ahay in ayagana muxuu ahay meeshay ka imaadeen ay gaarsiiyaan oo muxuu ahay xaafad xaafad ay u gaarsiiyaan waxaan leenahay jubbada dhex dhammaan muxuu ahay culummada waan ku mahad celinaynaa raggii muxuu ahay xarakada soo abaabulay muxuu ahay arrintan aad ayaan u mahad celinaynaa khaasatan maktabuldacwa waxaan leenahay oo arrintan u taagan habeenii maalin waxaan leenahay jazaakum allahu khayran jazaa aad aan ugu faraxsannahay in naloo sii ballaariyana waa codsanaynaa nin walba ha la yidhahdo war xashooninoo diinta ninka la yidhahdo maxaa ninba mustawuu ka joogaa in lagu dardargeliyo odayaasha dhallinyarada dhammaan maraagtiisi la furo la yidhaahdo war ha la yimaado maanta waxa waaye waxaan ku jirnaa marxalad diineed kuma jirno marxalad daaquud intaasaan kusoo gebagabaysana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeynna waxaa kulanka soo gebagabeeyey waariga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri addunya waaddiin wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin وبعد يقول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد سلام ولا ليال الله أيام هذا سكاله سبحانه وتعالى allihii inoo suura geliyey kulankan aada u qiimaha badan inaan qabsanno ee dowradaas waktiga dheer soo socotay oo loo qabtay ducaadda gobolka socota dhammaan allahas ayaan u mahadcelinaynaa inoo suura geliyey khaatimadeediina maanta aan joogna allah ayaan uga mahadcelinaynaa si nabadgelyo ah iyo sidii loo qorsheeyey ilaahay inoogu suura geliyey ayaan uga mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala bacda xamdilaahi waxaan u mahadcelinayaa walaalaha mas-uuliyiinta maktabu dacwa isu taagay waajibkii la saaray say u gudan lahaayeen waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala ha idinka aqbala dadaalkiina iyo juhdiga aada bixiseen ilaahayna waxaan u weydiinaynaa dacwadu waa lafdhabarta aan ku taaganahay inaan marka duco iyo tabantaabo iyo jaanib walbaba aan ugu darno waa shay muhima aada u wanaagsan walaalaha waxaan leenaha allah idin kaalmayo garabkiina allaha noqda sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaalaha ducaadda ee muxaafadaadka laga keenay mas-uuliyiintooda iyo arkaantooda dhammaanba ee safarada soo galay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu dara sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa martida sharafta leh ee nagala soo qeyb gashay xiritaanka xafladdan ay ugu horeeyaan culammadeenna rabbaaniyiinta ahlu khayrka ee aan wanaag iyo khayr u tuumayno ilaahayna aan u weydiinayno subxaana wa tacaala sida aan u malaynayno si ka wanaagsan inuu ilaahay subxaana wa tacaala inooga dhiga khaatimadoodan allaha wanaajiya culammadaas ugu horreysa waan u mahadcelinaya iyo nuqabada odayaasha salaadiinta cuqaasha ee hoggaanka dhaqanka ee beelaha soomaaliyeed bacda xamdilaahi saad dareemaysaan xafladdan ama dowradan muhiimadda laga lahaa waxay ahayd ziyaaro iyo isbarasho wadciga ducaadda ay ku sugan yihiin khaasatan wilaayada hadda aan ku loonahay inay ogaadaan walaalaha mas-uuliyiinta ee hadda loo soo magacaabay waxaa kaloo iyadana ka mid ahayd in kor loo qaado kafaa'adooda iyo mataqaanaa mustawahooda tacliimeed iyo mataqaanaa macnawiyaadkooda in kor loo qaado ayaa ka mid ahayd asbaabaha ducaaddan la isugu yeeray si mataqaanaaye ay ugu yeeshaan kafaa'o iyo mataqaanaa dacwadaasay u gudan lahaayeen waxaa ka mid ah in la dhegeysto taqaariirta iyo waxa ay ka wadaan degmooyinka iyo maxaafadaadka ay ka yimaadeen afkaartoodan in la jamciyo la aruuriyo la mideeya hal abuurka iyo talooyin ku dhashana si looga aruuriyo la yidhaahdo dacwada maxaan ku horumarinaa taana bifadli illaahi waraxmatihi way dhacday waa la isbartay waa la wada fadhiistay duruus badanna waa la qaatay mustawahoodii iyo mataqaanaa xaaladahoodiina qiimeyn badan iyo walaaluhu ku sameeyeen taqaariirtoodiina waa la dhegeystay aara'doodiina waa la jamciyo waa laga aruuriyey ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa subxaana wa tacaala wixii hadda ka dambeeya shaqo wanaagsan iyo isfahan ducaadda muxaafadaad ka timid iyo walaalaha mas-uuliyiinta inoo hee iyo gobolkuba inuu ilaahay raggii gudan lahaa allah inaga dhigo dacwada si aad ogtihiin walaalayaal waa mas-uuliyad sidoo dhan laga wada rabo rag iyo dumar qof weyn iyo qof yar waajib ina saaran wey nabigeena sal allahu alayh wasalam waajibkii saarnaa wuu gutay ilaahayna subxaana wa tacaala wuu oofsaday isagoo xilkii gutay oo ummadda ooga tagay xujo cad ooga tagay innagaana laga doonayaa maanta mas-uuliyaddu ina saaran tahay ummadda inaan gaarsiino waxa ilaahay uuna baray ee aan naqaano ha yaraadeen ama ha bateen qof walba waxaa mas-uuliyadda ka saaran tahay xilkii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam saarnaa saan ku gudan lahayn ayaa waajib inaga saaraya taas way midda ilaahayna ummaddan uu ku ammaano khayryadda faraha badan uu ku sheegay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas maxaan ku mutaysanay ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cala lmunkar haddaanan munkar ka reebin macruufkana aanan isfarin dee khayrka iyo wanaaggaana lagu sheega ma yeelanayn waxaan ku mutaysanaynaa khayrka inaan helno darajaadka iyo wanaaggan ilahay agti aan ku guulaysanno waxaan ku heli karnaa inaan noqonno ummad khayrka isfaraysa xumaantan iska reebaysa shardi maahan maktabu dacwa keliya shaqadan iskale maahan ummadda oo dhamaa iskaleh xisbadaa laga rabaa askariga jabhaddee duur ku jiraa laga rabaa mas-uulka waaligii laftiisaa laga rabaa bulshada muslimiinta laga rabaa hooyada laga rabaa gabadha yaraa laga rabaa guriga joogta qof walba muslim oo arka arrin khaldan oo shareecadu aysan ogolayn waajibka saaran muxuu yahay inuu sheego uu guto xilka saaran waxa laga gaabiyey ee wanaag eh ummaddu ay ka tageenna in ummadda lagu baraarujiyo loo sheego lay wanaaggaas yaad ka tagteen ilaahay ka baqa oo istoosiya inaa isnina taa waxaan ku gaari karnaa adduunkeenna iyo aakhiradeenaba inuu ilaahay subxaana wa tacaala inoo wanaajiya waad garanaysaan luqmaan markuu wiilkiisa la dardaarmaya dardaarankiis waxaa ka mid ahaa yaa bunaya aqimi asalaata wamur bilmacruufi wanha cani lmunkar salaaddii markuu faray kabacdi salaada oog oo toosi muxuu ku xijiyey war wanaagga faro xumaantana reeb wanaag la farona waxaa ugu khayr badan sida culammada uga hadleen towxiidka ugu horreeyey towxiidka in dadka la baro oo laa ilaaha illa allahu la baro waa wanaag la faro kan ugu wanaagsan ugu horreeye wey taa iyada marka mas-uuliyad ina saaran weye dhammaanteenna waxa ugu weynee munkare lala dagaalamayana waa ilaahay oo wax lala wadaajiyo shirki wey shirki inaan la dagaalano wey sida marka arada looga zuulin lahaa shirkiga towxiidkana loo faafi lahaa qof walba oo inaga mid ah waa inuu marada dhexda u xirto waana waajib qof walba saaran daaciga muslimka ah ama muxaafadada mas-uul ha ka noqda ama arkaanta kamid noqda waxaa waajib kuwa saaran dacwada asluubka ugu wanaagsan inuu ku guto ummadda u gaarsiiyo qofka marka waa inuu isxilqaamo oo mas-uul issaaro oo dacwada innagu aan iska bilaawno lugeyno oon ummaddii u tagna dad badanna khayr allah siiya ducaadda ka mid ah iyo dad badanoo mas-uuliyiinahna waajibkaa way gutaan oo lugahooday ku socdaan mootooyin ay qaataan qaar way lugeeyaan qaar gaadiid dadweyne ay leeyihiin shidaal ku shubtaan qaar baabuurta caanaha keenay hore usii raacaan mootooyinka caanaha keena yay sii raacaan oo dacwada soo gutaan oo berri markay caanaha soo qaadaysan way soo raacaan sida la doonayana waa midda iyada way qofku wasiilo walba uu ummadda addiin ku gaarsiin kara inuu ku gaarsiin munkarkana waxaana laga rabaa qof walba inaga mid inuu zuuliyo man ra'a minkum munkaran falyugayirhu biyadihi haddii munkarka afka aad gacanta aad ku reebi weydo afka inaad ku reebto haddaad awoodi weydana qalbiga inaad ka nacda haddii munkar hortaa lagu samaynayo ka waran gacantana aadan ku reebin afkana aadan ku reebin qalbigana aadan ka nacin qalbigaada maxaa ku jira markaa adcaful iimaankiiad kasii hooseysaa soomaa wax iimaanu qalbigaada ku jira markaa male yaa la dhihi karaa qofka muslimka waxaa la rabaa meesha ugu yar waa inuu qalbiga ka naco shaygan inuu munkar iyo ogaado qalbigana uu ka naca laakiin maanta ilaahay fursad yuu inoo siiyo wilaaya islaamiyaan joognaa munkarka cid noogu caawisaan haysnaa zuulinteeda ciidan aan u haysanaa dowlada inoogu dhisan maanta waxaana laga doonaya qof walboo naga mid a arrintaa iyada insha allahu tacaala inaan isgarab taagno waqtigeenan aan ku bixinno ducaadda marka waxaan u dardaarmayaa waa waajib si gaar idiin saaraneh ilaahay dartii u istaaga waajibkan inaad gudataan oo ku dadaala nuqabada waxaan rabaa inaan u dardaarmo jazaahum allahu khayran odayaasha beelaha hogaamiye ee dhaqanka khayr fara badan iyo dadaal fara badan iyay sameeyaan waxaan rabnaa odayaashu dhaqanka inay garab istaagaan oday walba ee hadda jooga ee maqlaaya ee hor fadhiya iyo kan hadhow idaacadda ka dhegaysan doonaba ee wilaayadan ka tirsan waxaan ka rabnaa marada inaad dhexda ku xirataan oo ummaddiina aada badbaadisaan wa andir cashiirata kal aqrabiin ay inoo noqota halkudhig oday walba uu qaato reerkiisa uu kula noqdo oday walba waxaan ka rabnaa magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo miyiga dadkiisu ay degan yihiin ummaddaas siduu dacwo ku gaarsiin lahaa inuu arrintaa iyada uu istaago annaguna insha allahu tacaala waxaan diyaar idiinla nahay tuulo walba iyo miyi meel kastoo dadkiina aad ku kulmin kartaan oo dacwo lagu gaarsiin karaa waxaa laydinka rabaa xilkaa inaad qaadataan nin walba dadkiisa uu meel ku kulmiya uu yidhaahdo intaas ummadaa tuulo ay u kulansane daacigii keen uu yidhaahdo caldarwiishow middaasaa rabnaa marka inaad ku tartantaan wa fii daalika falyatana fasil mutanaafisuun taasaa rabnaa marka inaad ku tartantaan odaygii marka arrintaa iyada ku hormaray ee ku guulaysta oo la yidhaha waree hebel yaa ugu horreeyey oo kaalinta koowaad ka galay wilaayada abaalguday siinaysaa biidn illahi tabaraka wa tacaala intaa ka bacdi waxaan rabay inaan kaga faa'iidaysto dacwo iyo jihaad iyo halgan yaan ku jirnaa walaalayaal waxaan nahay ummad dagaal ku jirta dadku markay dagaal ku jiraan maryahooda ma dhigtaan adduunyo iyo raaxana ma raadiyaan guryaheennii iyo dadkeennii iyo deegaanadeenni iyo magaalooyinkeenna la haystaa waxaana laga rabaa jihaadka inaan maalkeena ku bixin annagaa bakhiillaa mooye ilaahay in badan kitaabkiisa maalkii nafta yuu hormariyey maalkaa la hormariyey maxaa loo hormariyay xikmadda ku jirta soomaa baahida maalkaa badan nimayow jihaadku maalu u baahan yahay qabaa'iladiinan hogaanka iyo odayaashiinaan jooga culammada waxaan rabaa inaad ku talagashaan jihaadka maal in loo helo oo maalkeenna aan ku bixinno oo cadowgaasaan iskaga dulqaadi lahayn sababtoo iyagu bil walbay bixiyaan gaal walba oo caalam ku nool oo mushaar qaato oo shaqeeya bil walba akoonkiisaa laga jaraa wax ciidamadan ay nagula dagaalamayaan soo sidaa maa dowladdii inoo socotay khaatimadeedii aan joognaa insha allahu tacaala way inoo xiran tahay ilaahay ducaadda ha inoo barakeeya degmooyinkii muxaafadaadka ay la kulmayeen qiimeyniyay ku sameeyeen dadaalkii iyo wixii ay bixinayeen taqaariirtii ay soo qoreen wixii markaan qiimeynay waxay yidhahay afartan muxaafado gobol ka kooban yahay muxaafadaa waxay gashay kaalinta koowaad yacni qaabka daraasaadkay u bixinayeen ummadda qaabkay u maamulayeen taqaariirtooda qaabkay u qornaayeen juhdigii ay bixiyeen degmada saakow yaa kaalinta koowaad gashay warqaddan waxaa ku jirta abaalmarin ay ugu talagaleen degmada saako saakow ducaaddeeda ilaahi subxaana wa tacala waxaan iisanaynaa roob iyo raxmad inuu ina siiya جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafureeb kurarhka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kulanto dambe ee inoo baranah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu